si khafiifsasho aanan lahayn loogu eedeeyey xukuumad dalka horay iyada xil uga haysay laakiinse waxaasoo idil aan baarlamaanka soomaaliyeedna go-aan cad ka qaatay ay jirtay golaha ammaankana uu xataa go-aankaasi uu ku raacay u ansixiyey oo islamarkaana in soomaaliya badeeda lamataabtaan iyo berigeeda iyo cirkeeda suverenatigeeda oo dhan arrintaasi ay jirtay haddana mar labaad arrintaa marka lasoo nuuxiyey ee dowladan hadda jirta ee madaxweyne xasan sheekh uu hogaaminayana iyana iskudaygeedii iyo qaab difaaceedkeedii in qoraal meeshaasi loo gudbiyo laisla wada gaaray go-aankaasina hadda mar haddii sida tan ee hadda aada u dhigaysid ay soo baxday in arrinta laga hadlo de waxaan sugnaaba waa inay cadaaladdu ay ahaataa waxa ku salaysan waxa ay soo saarayso maxkamadda maase laga filayo inay arrintaa go-aan ka gaadho maxkamadda adduunka waana rajaynaynaa maadaama maabkii soomaaliyeed ee yaallo oo sharciyan caalamka uu u aqoonsanaa in xeebtaasi soomaaliyeed dalac iyo dhirir ay tahay iyo inta maaragtay ka cagan adduunka laysku af yaqaano terminolojiye iyo maaragtay jahorati kaliba marka waa sugaynaa sida dacwaddaasi ay u qaado laakiin waxaan ka rajaynayna waa cadaaladda oo la waafaq